أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulsaaka idiin haysa kuwooda ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baayo in ka badan laba boqol askari etoobiyaan ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya wilaaya islaamiga ee bakool ayaa dowladiina usoo gebagabeysay mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee degmooyinka wilaayadaas haweenka ku dhaqan degmada alcali wilaaya islaamiga ee hiiraan ayaa hadiyada kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee dhibaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaaya islaamiga ee galgaduud waa subaxnimo jimcaha taarikhdan ay ku beegan tahay tobanka bisha barakeysan ee ramadaan sanada hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada baay waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida ethoobiya ee deegaanka awdin leh oo ah deegaan hoostaga magaalada baydhabo dagaalkan ayaa laisku adeegsaday hobka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaaqa rasaasta xaqii baadilka si aada looga maqlay deegaana ka fog goobta dagaalka uu ka dhacay in ka badan laba boqol askari etoobiyaan ayaa lagu dilay dagaallo ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur cali warsame abuushiba wararka ka imaanaya dalka itoobiya waxay sheegayaan in saacadihii lasoo dhaafay dagaallo culus oo u dhexeeya jabhadda faano iyo kuwa askarta xukuumadda adisababa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka amaxaarada ee waqooyiga dalkaasi itoobiya jabhadda maxaarada ee marka magaceeda lasoo gaabayo loo yaqaano fano ayaa sheegtay inay guulo milatari oo muhiim ah ka gaareen dagaallo ka dhacay deegaan lagu magacaabo alifa oo hoostaga degmada gondar ee gobolka maxaarada halkaasoo ay fariisimo ku lahaayeen ciidamo isku dhaf ah oo ay ku jiraan militariga etoobiya waxaana lagu soo warramayaa in maleeshiyaadka fano dagaallo saf ballaaran ah ay ku qaadeen ilaa toddoba qalcadood oo ku wareegsan deegaankaasi abebe fintow oo ah agaasimaha iskaashiga iyo iskaalmaysiga dhaqdhaqaaqa fano ayaa arbacadii shaaca ka qaaday in dagaaladan ay ku qaadeen deegaanka alifa ay ku dileen laba boqol soddon iyo kow askari oo ka tirsan ciidamada dowladda etoobiya halka uu sheegay inay ku dhaawacmeen lixdan iyo toddoba kale waxa uu intaasi ku daray abebe in deegaanka alifa ee hoostaga degmada gondar uu guud ahaanba hadda ku jiro gacanta ciidamada maleeshiyaadka fano geesta kale warar soo baxaya ayaa sheegayaa in konton iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda etoobiya iyagoo maxaabiis ah gacanta ay u galeen maleeshiyaadka fano balse jabhadda wax faahfaahina kama bixin warkaas dhacdo kale oo faano ah waxay sheegaysaa inay xabsiyada deegaankaasi ka sii daayeen afartan shan maxbuus kuwaasoo badankooda la sheegay in loo xiray inay yihiin xubno ka tirsan qoyska dagaalyahanada faano intaa waxaa dheer hub badan oo ay ku jiraan qoryaha daranduuriga u dhaca in lagu qabtay dagaalkana lagu qaaday fariismaha ciidamada etoobiya sida ay tabiyeen qaar ka mid ah warbaahinada dalkaas marka laga soo tago dagaaladan ka holcaya gudaha etoobiya waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa in maleeshiyaadka faano ay laba maalin ka hor dagaal kula wareegeen magaalo lagu magacaabo shabuura oo dhacda isla gobolka maxaarada jabhadda maxaarada ee faano ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in dagaalada ay kula wareegeen magaaladaasi ay ku dileen boqolaal xubnood oo ka tirsan ciidamada militariga etoobiya iyo kuwa booliska rabshadaha ka hortaga ee isla xukuumadda adisababa waxaa lagu soo warramayaa in kadib markii jabhadda faano ay la wareegeen magaalada ay fiidnimadii axaddii lasoo dhaafay duqeymo ka geysteen diyaaradaha aan duleeha lahayn ee etoobiya warbixinada ayaa tilmaamaya in dad rayid ah oo aan dagaalka ku jirin lagu dilay weerarka laakiin tirada saxda ah ee khasaaraha weli lama hayo toddobaadkii hore waxaa soo baxaya warar sheegaya in ciidamada dowladda etoobiya ay ka baxeen deegaano dhowr ah oo ku yaala gobolka amxaarada xilli xukuumadda adisababa ay ciidamo ku daabulayso gobolka tigreega iyo xuduudda eritereya sida ay warbaahinta u xaqiijeen dad goobjoogayaal ah jasaaka allaahu khayran walaalka abushiiba wilaasi amniga ee bokol ayaa dowladdiina usoo gebagabaysay mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee degmooyinka wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen xasan darxmaan abuxasaan dowradan oo socotay muddo isbuuca waxaa loo qabtay mas-uuliyiinta maktabka dacwada ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool waxaana muddadii ay socotay dowradaasi ay ku qaateen duruus kala duwan oo isugu jirtay diini iyo maadi wax badanna ay ka faa'iidaysteen munaasabadii dowradan lagu soo xirayay oo ka dhacday howlka xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool culumo nuqabo iyo martisharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada kelimad towciye ah ku daahfuray allaha xifdiye sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ahaa culummadii munaasabada goobjoogga ahayd dacwada waybu ahaa dacwatu ilallaahi wadiifatu alambiyaai waalmursaliinaw diinka ilaahay dadlanka weero alle cibaadadiis dadlanka weero towxiidka ilaahay dadlanka weera ambiyada iyo mursaliinta wadadiitiyow shaqadaitiyow macnaha ana dadka towxiidka lankuweelow ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadiis lankaweer kii gaal ana linkaweero towxiidka iyo islaamnimada kan muslimka ana linkaweero daacad ana siyaadsado u badiyo camal oo shaqo laqobado kofadu badan ma jarta calal itlaaq intaa kadib mudiirka dowrada ayaa faahfaahin ka bixiyay duruustii ducaadda ay ku qaateen dowrada muddadii ay u socotay kutubada muqarar ahaan dadka ducaadda en qaadadeen dowrada enka qaadadeen may waahaa kow ma enka horeeyey kitaabka laka magacaawow alfutuur wa madaahiruhu wa asbaabuhu wa cilaajuhu almadaahir alasbaab alcilaaj sadiidaasna ku hadalaay kitaabka lamaad dowladoo laka biimay haayah sharxulwaraqaat fii usuuli lfiqhi kitaabka laka magacabow matanaajeyna alimaamu alxarameyn lahay cabdulaahi ibnu saalax alfawsaanna sharaxi kitaabka saddexaad dowlada laka darsiimay haayaheen ducaadda ku faa'iidaysadeen risaalo laka magacabow mudakira fii cilmi alidaara kitaabka afaraad dowlada ducaadda ku faa'iidaysadeen may haayay kitaab laka magacabow taqriib alaqwaal fii xukmi hadaaya alcummaal kitaabka shanaad dowlada laka daraasay maha ay ducaadda ku faa'iidaysadeen rasaalo laka magacaabo mudakira fi alimaara waaljund waalmanhaj ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray kelimaad dardaaran u badanna goobta ka jeeriyey sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool undurnimanitaala jiifnamaniyaala may bannana insha allahu tacaala ducaadda marka in dareeman culeyskaas yoo haay iyo majaalkaas yoo ka eedinyiin dadka markuumay wahaa un unweeraan oo ilaahay dartiis un unkuweeraan oo nabilaahi muxamed sala allahu alay wasalama meeli insurnaay un insurugna wali tabartange marka insha allahu tacaala maynin ku baahanyiin unun dadaalno mana isilqaan un lakoyn lan kasta may wahaa waqtiga ilaaliyo oo may laraa idaaradii lahaqaadi la tadbiiqiyo oo marka may waa insha allahu tacaala wali un fahni awalan unu nafteen ka tadbiiqeyna umana dadka marka may laraa un unweeraan un gudbin jazaakum allahu khayran may ballana walaalayaal umutuwar lan sheego in lan turo lan dhemriyo oo marka may la raay un annaga nan dad marka may waa sabab mange hidaayada basharka hidaayada bani aadamka basharka in una hanuunino kan aasiga oo muslim ahoo laakiin macaasida kusugun in marka may la raay xikmad dacwo ka dheh un anka weerino mana in un anka weerino udduc ilaa sabiili rabbika bilxikmati waalmawcidati alxasana marka wacdada wanaagsan xikmada soo jiidashada marka may waa dadka eedaa weliyu inka saamayaas cafiga marka may la raay alrifq waliin alraxmatu wاducaa dadka in ilaahay lantooga ilaahay isdembidhaaf lan weydiiyo ilaahay in hanuuniyo haga ilaahay in qalbisha koshaba marka may waa insha allahu tacaala arrimahaas in un marka eedana silqaagna ashucuur bilmas-uuliyana noo helo dhowaana ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee bakool ay dowro midan la mid a u soo gebagabaysay qudaadda maxkamadaha ee degmooyinka wilaayada islaamiga ee bakool iyadoona muddo isbuuc ah ay qaateen duruus kala duwan oo isugu jirtay diini iyo maadi taas oo qudaaddu ay wax badan ka faa'iidaysteen waana qayb ka mid a dowlaadka kala duwan ee wilaayada islaamiga ee bakool ay u qabanaysa makaatibta kala duwan ee wilaayada jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan haweenka ku dhaqan degmada alcale wilaasamiga hiiraan ayaa hadiida kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ribaadka kaga jira furmaha hore wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiqani moxamed haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa baal dahab ah kaga jira garab istaaga mujaahidiinta gaar ahaan geesyada ku ribaadaya furmaha wilaayadaasi iyagoo si joogto ah u gaarsiiya ciidanka mujaahidiinta hadaayaad isugu jira xoolo nool raashiin diyaarsan oo noocyo kala duwan leh iyo agab ciidan oo muhiim ah dhowaan degmada celcali ee wilaayada hiiraan waxaa ka dhacday munaasabad heerkeedu sarreeyey islamarkaana hadaayaad kala duwan ay ku wareejinayeen haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmadaasi taasoo ay ugu talagaleen inay afur ka dhigtaan ciidanka mujaahidiinta munaasabada waxaa kasoo qaybgalay culimo nuqabo iyo waxgaradka deegaanka waxaana goobta munaasabada hadaayaadka kala wareegay gabdhaha muslimaadka naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada hiiraan naqiib cabdiraxmaan cumar bakool isagoona ku wareejiyey maamulka islaamigaha ee degmada celcali waxaa kaloon halkaan ugu mahad celinaynaa gabdhahaas muslimaadka ee mujaahidiinta ah ee jooga degmada celcali ee la baxay infaaq fii sabiilillaah ayagoo walaalahood saquurta ku jiro ku garab istaagan inaysan cidlaynin maalkooda inay ku bixiyaan iyo wax kasta oy awoodaan waxaan maanta shaahid ka nahay oon taagannahay xafladooda xafladdaas oo lagu wareejinaayo hanti fara badan waxaan leennahay in alle intii ka qayb qaadatay iyo dadkii soo uruuriyeyba waxaan leennahay ajir allaha idinka siiyo waadna mahadsan tihiin miisaankiinna xasanaadkana allah idinku kabo intaan iyo inka badanna waa bixin jirteen hore ayaad u soo dhiibteen waan ognahay xafladaheedaan shaahid ka aheen oon taagneen maantana waa taagannahay hadduu ilaah yidhaahdana biri iyo wixii ka dambeeyana insha allahu tacaala waad bixin doontaan sidaasaana micnaha mataqaanaa noo ballanna ilaaha idinkii hantidii aad ii wakiilateen hadday tahay timir iyo hadday tahay caagag waa idinkala gadoomay anigoo ah naqiibka beesha gaaljaale walaayada islaamiga hiiraan waxaana ku sii wareejinaa insha allahu tacaala walaayada islaamiga hiiraan oo meeshii looga talagalay iyo jihadii leed insha allahu tacaala naga gaarsiinay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan degmada ceelcali ayaa sharaxaad ka bixiyey hadaayaadka ay ku wareejeen ciidanka mujaahidiinta iyagoona sidoo kale geesiyada tawxiidka ku bogaadiyeyna furkooda bimuxaafadati ceelcali fii wilaayati hiiraan alislaamiya nar'abu fii taqdiimi hadiyatin basiita ila almujaahidiina fi athuquur hadiyatun basiita laakinahaa taxmilu nawaayaa jamiilah ayuha alabdaal nuxayiikum wanashkurukum calaa tadciyaatikum fii ximaayati addiini waalwadan antum dircu lummati wa cunwaanu ashujaaca nas'alu allaha an yaxfadakum wayansurakum cala alkufaari waalmurtadiin waan yajsiyakum cannaa wa can ilmuslimiina khayra aljazaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismillaah anagoo ah gabdhaha ku nool degmada ceercale halkan waxaan ku wareejinay caagado fara badan iyo timir waxaan ku wareejinay walaayada islaamka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu wiilasha furimaha ku jiro ilaahay uu sugo cadowgana la sabartama ilaahayna gaalaha naga jebiyo ilaahay gaalo meel walba ha ku halaago annagana waxaa dhiibnay ilaahay anaga aqbala inshaa allah bismillaah annagoo ah gabdhaha ku nool degmada ceelcale waxaan halkan aan ku wareejinay naqiibkeena beesha gaaljacel naqiib cabdiraxmaan cumar bakool agab aan ugu talagalnay wiilasha mujaahidiinta naqiib naga guddoon nagala wareeg oo naga gaarsiiye wiilasha mujaahidiinta wilaayaadka islaamiga waxaa ka socdaa tartan khayri ah oo ay sameynayaan bulshada soomaaliyeed ee ansaarta ah waxaana xusid mudan doorka lama ilaawaanka ah ee haweenka muslimaadka ay ku leeyihiin jihaadkan barakaysan ee kusii fidaya bariga afrika jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaaya islaamiga iyo galgaduud walaalkiin muraan maxamed ee rubixintaasi inoo eegaya waa dafcadii labaad raashin qaybinta ay sameeyeen guddiga isxilaqaanka ee magaalada galahareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasoo ka kooban odayaasha dhaqanka ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada galahareeri waarxaana gargaarkaasi raashinka ah la gaarsiiyey qoysaska danyarta ah ee magaaladaasi raashin qaybintan oo ka dhacday gudaha magaalada ayaa waxaa ka faa'iidaystay ilaa saddex boqol afartan iyo shan qoys oo danyar ah kuwaasoo intooda badan ay saameeyeen duruufaha nololeed ee sii adkaanaya iyo abaarta ka jirta deegaanada wilaayada guddi ka socday bulshada isxilqaantay oo ka hadlay munaasabadda raashin qaybinta ayaa sheegay in dad badan oo muxsiniin ah ay iska garabsadeen raashin qaybintan ujeeddada isxilqaankooduna ahaa samata bixinta ummadda tabaalaysan halkan waa degmada galareeri waxaan rabnaa saaka inaan bixinno raashin loogu talagalay saddex boqol iyo afartan iyo shan eeriyo qoys inaan ku quudinno oo magaalada ah masaakiintaas raashinkaan ugu tala galnay waxaa bixiyey muxsiniin ah oo ahlu khayr ah oo dadkan tabaalaysan jeclaystay inay kala qayb qaataan culayska haya waxaan leennahay dadkii qowl iyo ficil ka geystay ilahay miisaanka qiyaamaha u saaro ilaahayna beddel khayra ha siiyo qofna deeqou dhiibay qofna deeqdii iyo waxuu isku daray waxraadintii u dadkale ka soo qaadayey mid kastaba sidiisa allah u xuso aakhiradiisana allah ugu badaan leeyahay waxaan maanta halkan u taagannahay in aan bixinno raashin loogu talagalay dadka masaakiinta ah maadaama xilligu xilli adag uu yahay lagu caawinayo ma ahan dafcadii koowaad waa tii labaad oo laga bixiyo halkan aan raashinkaas soo dhiibay oo ugu deeqay dadkan dad walaalahooda oo muxsiniin ah waxaan baaq dheer u dirayaa anigoo metelaya degmadan si gaar ahaaneed si guudna metelaya dadka muslimiinta ah in ay mar waliba maadaama xilli adag lagu jiro ee ay dhexda u dhuuqsadaan ciddii gacan sii kartaa oo ay gacan siiso dadkaas masaakiintaa dhanka kale qaar ka mid ah qoysaska ka faa'iidaystay raashin qaybintan ayaa la hadlay idaacadda iyagoo muujiyey farxad iyo mahadnaq ay u hayaan guddiga isxaqaanka iyo bulshada galahareeriye oo ay sheegeen inay garab istaageen xilli aad u adaga wicii waa cabdiweli siciid maxamed jimcaale halkaa joogaa degmada galahareeri waxaa ka dhaca in badar sadaqaa lagu qaybina marka waxaa waaye waa maanta in badarna loo qaybshay saddex xaaf iyo laba caawa saliida mujaahidiinta waxaan u daceeyahaa in gaalada ilaahay uu jabjo abdulahi weriye galhiriir waxaa ka dhaca badar qaybin haaf fariisa iyo haaf sonkora haaf bor iyo laba caago saliid walaayad ilaahay qayrasay gaaladana ilaahay ha jabsho asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa umu asmaa oo joogta degmada galhareeri ee gobolka galgaduud maanta meeshaan waxaa noogula qaybiyey raashin dhowr nuuc ka kooban allah ayaan ku mahadinaynaa subxaana watacaala intaas dibadeed walaalaheena muxsiniinta ayaan u mahad celinaynaa oo la baxay raashinkaas aad ayaan ugu baahnayn annagana ilaahi subxana watacaalaahay kuwaan diinka ilaahay ugu xoogaysana allah naga dhig ilaahi subxana watacaalaa ha sugo kheerna ha siiyo bishii barakeysnada annagoo ku jirna raasinaan sugu diyaarna ku afurna ku suxuurnana la sii oo dhowr nooc ka koob magaalada galaheer magacayga fartuun xuseen badaraana lagu siiyey maanta halkan walaalahayn mujaahidiintana siiyey bariis iyo bur iyo sokor iyo saliid ilaa inuu dhibka dulqaado gaalada naga dulqaado magacaygu waa macdiidullah degmada galareeri maanta meeshaan raashin qaybina ka dhaca aniga bur bariis sokor saliid alisi mujaahidiinta mujaahidiinta kor alaa ka dhigo gaaladana alaa jebiye caashe maxamed degmada galareeri madaraa lagu qayba raashin alisi bur iyo sokor saliid ilaa islaamka mujaahidiin kor alaa ka dhigo gaalada alaa jebiyo raashin qaybintan ayaa ku soo aadaysa xilli abaareed oo saameyn ku yeelatay nolosha dadka reer galguduuda taasoo ka dhigtay isxaqaanka bulshada mid si weyn loogu bogay looguna baahnaa maadaama uu yahay tusaale muujinaya isku tiirsanaan iyo samafal bulsho xilli ay duruufo adag yihiin jasaaka allaahu khayran walaalka amuran guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxaan maad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus saaka wanageentaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageliy oo aan ugu mahad celinayna allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh رمضان مبارك وجهادكم مبارك